أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati taaha casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toban iyo shanaad oo suuradda ka mid ah wuxuuna ku bilaabanayaa qisadii nebiyullaahi aadam ee meelo badanna nagu soo martay munaasabada iyo calaaqada aayadihii hore iyo aayadaha iyo aayadaha soo socdo ka dhexaysana waxa ay tahay maadaama laga soo sheekeynayay ummado ummadihii ilaahay subxaanahu watacaalaa ku gaaloobay qur-aankan waciidkiisa iyo goodigiisa oo dhinac walba wax laga tusayna aan wax ku qaadanin nebigaa la sabarsiinayaa marka oo waxaa la leeyahay marka tasliye ayay nebiga u tahayoo kuwani haddii shaydaan sidaa u madax adkaysiiyey oo ku hoggaamiyey dariiqaas xun iskaga sabar oo shaydaanku waa shadiid waana dhib badan yahay nebiyullaahi aadam oo janno ku jiro ayuu sabab u noqday jannadii inuu ka soo bixiyo marka iskaga sabar weeyaan dayib macnahaas marka waa la yskugu xiraa aayadda soo socota iyo aayadihii hore marka alle wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartee qad xaqiiqe ahee cahidnaa waanu u dardaaranay ilaa aadama aadam intii ka ah baan u dardaaranay oon la ballanay min qablu yacnii hadda ka hor min qabli haa-ulaa'i kuwan waciidka qur-aanka aan u aaba yeelaynin ka hor ayaanu aadam u dardaaranay fa nasiya aadam waa iloobay dardaarankii aan siinay walam najid ma aanan helin lahu liaadama aadam uma aanan helin casman sabar sabar iyo go-aan adeyg iyo go-aankii la amrayo uu ku dheganaado kama aanan helin nebiyullaahi aadam ayb marka alle wuxuu leeyahay rabdiga marka aayadan iyo aayadihii hore saas aan sheegay baa u fiican macno ka agdhow ayaa ibnu jariir sheegaa laakiin si xoogaa wuxuu u yar sheegaa culimada kale ay yidhaahdaan waa laga fiicnaan lahaa oo isagu wuxuu yidhaahdaa kuwan gaalada hadday kugu madax adeygeen amarkii alle ay ka tageen aabbahood aadam ayaa hadda ka hor ka tegay amarka alle xoogaana arrintaas waxaad moodeysaa nebiyullaahi aadam inay ku tahay khadaada ayb marka walidaalika ibnu catiya fi lmuxarari alwajiiz wuxuu leeyahay arrintaa iyadaa waa waa laga fiican yahay sidaa in markaa labadan qolo in laysku tusaaleeyo sababtoo ah aadam mar buu gafay bani aadamkuna gafka naadirka ah in loo qabto mar kasto oo isaga calaamad ama wasfi looga dhigo waa laga fiican yahay laakiin kuwa nebiga la joogo galab iyo habeen maalin iyo waqti kasto ayay madax adeyg ku jireen marka iyaga iyo aadam in layskugu tusaale qaato waa aadam yacni xaqiisa kuma haboono sidaa buu leeyahay ayb laakiin haddii la yidhaha nebigaa la sabar siinayaa ayb iyo ibliis dhibaatada uu dadka ku hayo ayaa laga hadlayaa marka ay tahay ee ibliis nin xunna dhib ayuu ku hayaa qofka fiicanna dee dhib ayuu ku hayaa oo wuxuu u hayaa colaad iyo inuu mar walbo dariiqa alle uu ka leexiyo ayuu u taagan yahay marka alle wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe cahidnaa waan dardaaranay oo waan la ballannay ilaa aadama aadam ayaanu u dardaaranay oo la ballannay min qablu min qabli haa-ulaa'i kuwan hortood kuwan qur-aanka loogu goodiyey hortood ayaanu u dardaaranay aadam fa nasiya aadam waa ka tegay oo wou iloobay dardaarankeenii fanasiyadaa markaa culimada laba wej ayay ka leeyihiin wejka koowaad annisyaan bimacnaa tarki in lagu macneeyo fanasiya bimacnaa waa ka tegay waay waa hilmaamay ma aha marka waana ku timaadaa macnahaas waana asal waxaana la mida nasullaaha fanasiyahu ilaahay amarkiisay ka tageen allana waa ka tegay ayaga nisyaankani marka bimacnaa duhuul ma aha tarku duhuulin ma ahane yacni waa tarki camdi ah nacam macna sidaas ayuu yahay macnaha labaadna waxa uu yahay nisyaankii in laga dhigo tarku duhuulin aadam waa iska hilmaamayba amarkii la siiyey buu iloobay geedii buu iska cunay meeshaa marka waa nisyaan marka nisyaankan macnahan labaad yacni aadam kas uma yeeline wuu iloobay amarkii alle labadaa macno ayaa aayadda culimadu ay ku macneeyaan macnaha horaana xoog badan leanna qofku isagoon is-ogeyn hadduu wax sameeyo maba lagu ciqaababa loo qaban maayo mana lagu ciqaabayo sida ka muuqatana aadam isagoo aan ilowsanayn ayuu geeda cunay aayadaha siyaaqooda sida uu tusayo dayib marka fanasiyada labadaa macnaa ku jirto macnaha xooga badanna waa inuu amarkii alle ka tegay ayb dardaarankii alleu ka tegay dardaarankaasna suuratulbaqara iyo suuratul acraaf iyo yaanu kusoo marnay ayb oo markuu ilaahay jannada uu geliyey waqulnaa yaa aadamu skun anta wasawjuka aljanna wakulaa minhaa ragadan xaysu shi'tumaa walaa taqrabaa hadihi shajarata fatakuunaa min aldaalimiin ballantu saasay ahayd walam najid ma aanaan u helin lahu isaga casman go-aan adag casmigu waxaa laga wadaa aslulcasmi waa go-aanka ictiqaadu lqalbi cala shayi qalbigu inuu shay gunto ayaa casmiga la yidhaha waa go-aan marka af soomaaliga oo waxaa la yidhaahdaa casama fulaanun calaa kada hebel wuxuu go-aansaday waxaas ida ctaqada calayhi wa nawaahu hadduu ictiqaadiyo ou niyeysto wa min ictiqaadi alqalbi qalbiga ictiqaadkiisana waxaa ka mid a xifdu shayi go-aan inay kaa noqoto shaygan inaad ilaaliso wa minhu sabru cala shayi sabarkiina halkaa buu kasoo gelayaa marka leanna inaad amarkan xifdiso sabaruu u baahan yahay ayb marka culimada dhahayaan casman ay sabran waa tafsiir marka man macnawi ah ayb tafsiirka lafdigaana wuxuu imaanayaa walam najid lahu maanaan u helin aadam casman go-aan go-aan adag kamaanan helin oo xoogaa marka waxaa ku dhacay waa waa labalabeeyey ayb oo amarkii alle uu siiyey ama wixii uu ka reebay kuma taagnaanin waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wadkur xus id waqti qulnaa aanu niri lilmalaa'ikati malaa'igtii aan ku dhahnay usjuduu u sujuuda liaadama aadam fasajaduu malaa'igtu way sujuudeen ilaa ibliisa laakin laakina ibliisa ibliis abaa waa diiday isaga sujuuddii faqulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow ina haadaa kan sujuudda alla amray oo adiga inuu kuu sujuudo diiday ina haadaa kani caduwun cadow weeyaan laka adiga ayuu cadow kuu yahay walisawjika ayuu cadow u yahay lamaanahaagii ama xaaskaagii adiga iyo xaaskaagiiba uu cadow u yahay falaa yukhrijanna yownan bixinin kumaa idinka yaanu idin bixinin min aljannati jannada xaggeeda yownan idinka saarin fatashqaa markaa aada dhibtootaan waad dhibtoonaysaan markaasi ayb wadkur xus id waqti qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii aanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadam sujuuddaa iyo waxay ahayd iyo waa soo marnay fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahane ibliisna waxaan dhahnay istitnaahani waa munqatic lianna ibliis jinsulmalaa'ika maba ku jirin awalba suuratulkahfina waa kusoo marnay oo kaana min aljinni buu alla yidhi ibliis malaa-ig ma ahayne jinni buu ahaa fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahane abaa ibliis waa diiday sujuuddii faqulnaa marka abaa markuu alla leeyada ibaa-a ku jiro ibaa waa diidmo amarkii alle inuu u hogaansamuu diidaya walidaalika kufrigiisu kufru ibaa iyo istikbaar ayuu ahaa sida aayadda baqarana ku jirto ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waa awsaaf iswada muqaisku ah muqadamaad iyo nataa-ij oo marka uu amarka alle diiday iska weyneysiiyey gaalnimaa timid walidaalika kufriga anwaacdiisa waxaa ka mid a kufri la yidhaahdo kufru ibaa-in wastikbaar amarka alle qofka inuu ka tago laba sibu uga tegi karaa ay dhacdaa yacni mararka qaar shayddaankii baa ka tanbadanayo isaga amarkii waa rabaa waa u hoggaansan yahay qalbi ahaan laakiin hawadii shaydaan iyaa ka qaalib noqonayo kaasi marka isaga tarkigiisu kufri maaha midna marka hore uu ka tegayaba qalbigaba umaba soo jeedaba inuu hoggaansamo diyaar uma aha ibaa iyo diid maa ku jirto walidaalika alimaamu lmarwasi wuxuu yidhaahdaa atarku maca alibaa'i kufrun qofka amarka alle uu ka tago hadday la socoto diidmo waa gaalnimo haddii aynan diidmo la soconin laakiin bimujarad qofkan shaygan uu ka tegay yacni gaal uma noqonayo markaas allahuma shayga uu ka tegay haddii bidaatihi ka tegitaankiisu ay si gooni ah kufri uu u yahay maahani sida salaada iyo kale oo culimadu ay isku hayaan ayb faqulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow ina haadaa kan ibliis caduwun cadow weeyaan laka adiga ayuu kuu yahay iyo walisawjika xaaskaaga labadiinna ogaada cadow buu idin yahay bal fiir siday u dhowdahay ilaahay baa la hadlayo ibliis cadowgiina waayo ayaa la leeyahay aadam iyo xawaana waa soo jeedaano way maqlayaan falaa yukhrijanna kumaa yownan idinka bixinin min aljannati jannada yaanu idinka saarin fatashqaa markaa aada dhibaatootaan hadda dhib idinma haysto tacab iyo canaab markaa aada gashaan ina laka anlaa tajuuca fiiha ina laka waxaa kuu sugnaaday adiga anlaa tajuuca inaadan gaajoonin fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda inaadan ku gaajoonin walaa tacraa inaadan ku qaawanaanin yacni walaa tacraa wa anlaa tacraa inaadan ku qaawanaanin ayaa kuu sugnaatay wa annaka adigu laa tadma-u inaadan ku oomeynin baa ayaa kuu sugnaatay ina laka anlaa tadma-a saas oo kale ka dhiganta wa annaka adigu laa tadma-u ma ku oomaysid fiiha fi ljannati jannadii dhexdeeda ayb walaa tadxaa qoraxdiina u muuqan maysid walaa tadxaa waxaa ku inaadan u muuqanin qoraxdii oo aynan qorax ku kululaynin ayaa kuu sugnaatay oo jannada dhexdeeda aada ku leedahay ayb marka alla wuxuu leeyahay jannadii baa marka nicmadii uu ku siiyey iyo ayuu alla ka waramayaa marka alla wuxuu leeyahy ina laka waxaa kuu sugnaaday adiga ood leedahay anlaa tajuuca inaadan gaajoonin fiihaa jannada dhexdeeda walaa tacraa dhar la-aan inaadan noqonin oo aadan ku qaawanaanin bani aadamku marka nicmooyinka alla siinayo midna jirkiisaa ku koraayo waa nafaqo biyihii iyo baadkii iyo wixii la cunayay iyo biyihii baas yaa galayay midna korkiisay ka muuqanaysaayo waa dharkan uu gashanayo huwanayo uu isku qurxinayo iyaduna waa nicmo kale w marku dharkaasi iyo jir ahaantiisii wuxuu cuno helo dharkiina la bisto wuxuu u baahan yahay deegaanka uu ku nool yahay dhib inuunan kasoo gaarin oo dee qoraxdii guribuu ka gelayaa qabow iyo haddii uu imaado wuxuu ka samaysanayaa qaab uu qabowgii uga hortago oo dharkiibaa dhar buu ka gashanayaa wuxuu shidanayaa waxyaabahan qabowga iyo dadka ka kululeeyo oo deegaankii ayuu wuxuu kula jiraa markaasi noloshiisa iyo maslaxadiisa waafaqsan oo uga heli lahaa intiiba marka aadam jannadii waad ku haysataa baa la leeyahay adoon dhib iyo waxba u marin bani aadamku maanta dharkii waa gadana nicmo ilaahay waayo haddana waa gadanayaa qabowgu markuu daran yahay dhar dheeraadaa la rabaa innaga kutubaha fiqiga waxaan ku arki waxaan ku arki jirnay qofku markuu waddankeenna joogo ma fahmi karo waxay leeyihiin markay ka hadlayaan nafaqada ninka laga rabo oo haweenta ay ku leedahay ama ilmihiisu ay ku leeyihiin iyo dharka marka laga hadlayo lixda biloodoo qabowgana waa dhar qabowga munaasab u ah inuu u gado ee waqtiga kalena dhar munaasab u ah kuleylku waa inuu u gadaa la leeyahay leanna dadku waa u kala qeybsan yahay waqtina qabow bay ku jiraan oo jaakada iyo dhar culusaa la rabaa waqtina dharkii cuslaa waa la dhigayaayo xoogaa dhar fududaa loo baahana laakiin innaga alxamdulilah jawigii waxaad moodaa mar kastaba dhar fudud unbaa layska wataan waa nicmo ilaahayna siiyey qofku markaas markuu kutubta akhrisanayo halkanna uu joogo ma dareemi kara waxaas naca laakiin markuu adduunyadii uun waddankiisii meel uga baxo ayuu qabow dhibkiis fahmay marka nabiyullaahi aadam jannadii waxaadan u dhibtoonin walwal iyo fakerna aadan u qabin baad ku haysataaba alla leeyahay ina laka waxaa kuu sugnaaday jannadii allaa ee waxaa kuu sugnaaday anlaa tajuuca inaadan baahanin fiihaa jannadii dhexdeeda walaa tacraa inaadan qaawanaanin oo dharkiina marka inaad haysato wa annaka xarafkan marka naafic iyo shucba can caasim waxay aqriyeen bikasri اlhamzati cala اlistinaaf oo marka muxuu noqonayaa wainaka laa tadma'u fiiha ayay aqriyeenoo waa istinaaf marka jumla mustanafa de inada waa ta lagu bilowdo ayb inta kalena waxay aqriyeen bilfatxi waana markaas yacni cadfu nasaq ayaa ku jiro anlaa tajuuca fiiha ayaa lagu cadfayaa ina laka adiga waxaa kuu sugnaaday anlaa tajuuca inaadan ku gaajoonin wa annaka adiga waxaad kalood leedahay oo kuu sugnaaday laa tadma-u ma oomaysid fiihaa jannada dhexdeeda ku haraadi maysid walaa tadxaa qoraxdiina u muuqan maysidoo intaad qoraxdii bannaankeeda joogto kuleylkeeda ma ku dhibaayo ay laa tadharu lishamsi fa yudiyaka xaruhaa qoraxdii u muuqan maysid markaa uu ku dhibo kulaylkeeda fa waswasa ilayhi shaydaanu cadowgii marka ibliis baa markaa inuu meesha kasoo dejiyo rabo fa waswasa waxaa waswaasiyey ilayhi ilaa aadama aadam xaggiisa ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey qaala wuxuu yidhi shaydaan iyaa aadamu aadamow hal adulluka maku tusaa calaa shajarati alkhuldi waaritaanka geedkiisa ma ku tusaa iyo wa mulkin boqortooyo ma ku tusaa mulkiga oo laa yablaa aan baaba-aynin weligiis bani aadamka de inuu noolaado waa laga raacay mulki iyo amarkiisu inuu socdo oo boqortooyo oo haystana waa jecel yahay labadiibuu marka uga yimid shaydaanka ibliis faakalaa way cuneen minhaa min ashajarati geedii bay ka cuneen xaggiisa xaggeeda fabadad markiiba waxaa muuqatay lahumaa iyaga usoo muuqatay saw-aatuhumaa labadoodii xunxumaa yacni waa cawradii yaa usoo muuqatay dharkiibaa markiiba laga dhigay wa tafiqaa waxay gudagaleen yaqsifaani inay dhejinayaan calayhimaa iyaga korkooda min waraqish min waraqiiljannati jannada caleemaheeda geedaha jannada caleem caleemahooda inay cawradii iyo jirkii saarsaaranayaan ayay bilaabeenoo saan cawradii waa ceeb wa casaa aadamu aadam wuu caasiyey rabbahu rabbigii faqawaa waa dhumayo dariiqii sawaabka ah markaa waa ka weecday oo waa ka dhumay uma markaa dabadeed ijtabaa waxaa doortay hu aadam rabbuhu rabbigiis ayaa doortay fataaba wuu kusoo noqday caleyhi korkiisa kusoo noqday alleh oo yacni waa ka towbad aqbalay waay wahadaa waana hanuuniyey alle ayb oo towbadii buu ku toosiyey waay waa soo laabtay marka aadam ayb marka alla wuxuu leeyahay fa waswasa waxaa waswaasiyey waswaaskuna waxaa weeyaan waxa qofka ruuxdiisa lagu afuufo waa la hadlay qalbigiibuu marka wax ka geliyey iyagii marka waa isla sheekaysteen wixii bay markaa ku dhaqaaqeen ilayhi damiirkii hadda marka aadam unbaa layskaga celiyeyo fa akalaana waa la yidhi cuntadii marka la sheegayo labadii baa la sheegao damiirulithnaynki waa la keenay fa akalaa marka waswaaskii iyo laga hadlayayna fa waswasa ilayhi baa la yidhi aadam baa gaar loo sheegay meeshaas marka de ilayhi aadam waxaa loo sheegayaa waxay tahay labadooda maadaama aadam mas-uuliyadda iyo qawaamada iyo intaba uu leeyahay inta badanna talada asaga xaggiisa ay ka imaaneyso ayaa isaga loo tiiriyey waa ilaa geedda labadoodaba way cuneen fawaswasa waxaa waswaasiyey ilayhi aadam xaggiisa ashaydaanu baa waswaasiyey shaydaan qaala wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow hal adulluka maku tusaa bal fiiri marka dariiqada uu ula hadlaayo waa dariiqo uu ku jiro yacni taxdiid iyo boorin iyo nin dan u hayo suuratulacraafna waxaan soo marnay intaan markuu yidhi waa u dhaartay wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin ayuu yidhi dhaar iyo jumlo la adkeeyo ina iyo wax badan ku jir jiraan dhaartaas marka uu dhaartay aadam iyo iyo xawaa waxay is yidhaahdeen qof ilaahay inta ku dhaarto been sheegaa ma jiray isdhaheen daa'iman qofka wanaagsan ama yacnii daacadda ah mararka qaar yacnii waa dhici kartaa in marka hadalka hadal la qurxiyey iyo dhaar loo dhaartay iyo inuu daahirka inta iska qabsado markaas marka sidaa looga qaalib noqdo waa dhacdaa oo arrintaas marka arrin oo hadda ma ahan wax caado xun iyo maaha laakiin hal mar haddii god lagaa qaniina mar labaad lama rabo laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayni qof mu'mina nebigu wuxuu yihi laba jeer hal god lagama qaniino waa inuu marka dambe taxadar iyo la imaado uu dadaalo waxaa kaloo dhihi jiray cumar radia allahu canhu lastu bikhibin aniga nin xumaanta yaqaano ma ahi oo nin xumaanta raacraaco oo sirsirashada iyo shirqoolka iyo qaab darrada qof yaqaan ma ahi wala alkhibu yakhdacunii nin yacni qaa-in ahna ima khiyaani karuu yihi marka waa soo waa feejiganahay waayo nin ima khiyaani kara khaa-ina aniga laakiin nin khiyaanada barto oo wejiyada dadka isu khiyaanaan iyo ma raad raadsaduu leeyahay ayb xadiidna wuxuu ahaa mu'minku waa mid yacni marka girun kariim almu'minu girun kariim mu'minku waa mid yacni wuxuu ka dhoohan yahay khiyaanada iyo qaabdarrada iyo isdabamarsiinta iyo ma oga waa ka dhoohan yahay marka dhinacaasi waa dhici kartaa inuu ku dagmo marka hal mar oo kale kariimun waana wanaagsan yahay ayb munaafiqana khibun la-iim munaafiqu isaga waa khibun waa mid mar walba dhagar badan oo dhagar un maleego waay oo isaga caqligiisao dhan xagga sharta u geeyey la-iimna waayahayo waa mid shar badan oo aan qaab lahayn ayb marka nabiyullaahi aadam waxaa siray ee shaydaan dhaarti u dhaartay waqaasamahumaa waa u dhaartay allow ugu dhaartay marka qof been qof ilaahay ku dhaartay been ma sheegayay isdheheen haddana marka uu kasoo gelaya hal adulluka calaa shajarati lkhuldi buu leeyahay ma ku tusaa yacnii amar iyo qasab iyo ma samaynayo meeshaan marka waxaan ka ogaaneynaa qofka marka uu adiga rabo inuu ku dhumiyo dariiqa xaqana inuu kaa leexiyo ou rabo marnaba ka filan maysid hadal xun inuu ku yidhaahdo waa kuu qurxinayaa marka warkiisa iyo mabdi-iisa aad buu u xardhayaayo waa qurxina marka uu mabda-a kuu qurxiyo ayuu kuu soo dhaweynayaa marka dad badan oo marka muslimiin yacni ummadeenna ka mida yacni waa iska siran yihiin waxaa laga yaabaa qofkii cadowga ahaayo yacni shaydaan iyo ibliis iyo u shaqaynayey ama isaga un markaa xaggooda ku socday ama mabaadi'dii ibliis watay inuu intaan noo qurxiyo aan ku siranno ayaa badan ayb oo markaa qofkuna uu yidhaahdo war qofkaani wax xuquuqul insaan uu raadinayaa ama qof dulman buu inuu gargaaran rabaa iyo meelahaas baa marka qofkani awalba ma ku dhahaya aniga dulmi baan u socdaa waa kan hadda ibliis hal adulluka calaa shajarati lkhuldi wa mulkin laa yablaa waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin yani daacadaan idiin ahayo lataliy la taliyo fiicanaan idiin ahay buu dhahaya walidaalika marka waxaad arkaysaa mar kasto qofku hadduu ka tala qaato cadowgiisa meel xunu ku dhacaa haddaad marka yacnii mabda-aagii cadowgaagii u dhiibato dhaqaalahaagii u dhiibato waxbarashadaadii u dhiibato meel eber oo sifir aada soo fariisanaysaa marka ayb haddii marka ayagii siyaasaddii kuu hayaan dhaqaalihii kuu hayaan oo ay kuu hayaan ay kuu hayaan waxbarashadii ayaga un ay kuu hayaan noloshaadii iyo meelihii aasaasiga u ahaa iyaga ay kuu hayaan khasaaro la huri maayo yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin marka iyaga hadalkooda iyo waxaasaan rabnaada dhagah in laga furaysto oon la milicsanin mar walbana laga malaysto shar leanna ilaahay baa wuxuu leeyahay wadduu maa canidtum idinka dhibkiinay jeclaysteen baa alla dhahayaa marka dani wanaagsan ma laga fili karan ayb taariikhdan hadda waa iska mashhuur waana macruuf macluumna way tahay wuxuu yihi marka hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati lkhuldi waaritaanka geediisa iyo wa mulkin boqortooyo laa yablaa aan baaba-aynin halkana waxaa dersiga kaleon ka qaadanayna wuxuu yahay adduunyada inay tahay meesha layska soo galo yacni madaxtinimo raadinteed iyo maal raadintiis iyo nolol un in la raadiyo waa meesha uu shaydaanku dadka kasoo galo wasadaqa rasuulullahi sala alla ly slam wuxuu yidhi maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii ganamin biafsada laha min xirsi lmar-i cala almaali wa sharafi lidiinihi laba yeey oo baahan oo ari lagu soo daayey sida ay arigaas u cunayaan oysan waxba uga reebaynin waxaa ka daran sida maal jacaylka iyo sharaf jacaylka qofka diintiisa ay u cunayso oo aynan waxba uga reebaynin haddaad markaadu maal un kasab istiraadid aadan fiirinin qaabkaad ku shaqaynayso madaxtinimo un gaar haddaa istiraadid amarkaaga bis un inuu socdo haddaad rabto adiga un in lagaa baqa haddaad rabto mar walba gacanta sare inaad adiga mar walba yeelato haddaad rabto culuwi iyoiyo uu kugu jiro iyo sarreyn aad haddaad rabto waxay kugu xambaaraysaa marka wax kastoo foolxuma diintaadii bayna marka ay baabi-inaysaa marka dhurwaayigaas ama ari oo ariga lagu soo daayey iyo maal jacayl iyo sharaf jacayl oo qofka diintiisa lagu soo daayey waxaa daran maal jacaylka iyo sharaf jacaylka sida diinku qofka diinkiisa oo u haleynayo ayb xataa yacni waxaa soo gelayo qofku haddii uu yacni sharaf un inuu helo ou rabo oo acmaasha uu sameynayo aynan daacad ka ahayn keliya un dadka inuu ka kor maro uu jecel yahay haddii magac la yeelanayo isaga un magac inuu yeesho uu jecel yahay qofku hadday baabkaa waxa ay galaan dembi buu u marayaa marka si uu waxaa u helo waana shahwo bani aadamka ku jirta waaye ilaahay hanaga najiyeeyo ayb faakalaa minhaa faakalaa way cuneen minhaa min ashajarati geedii xaggeeday ka cuneen fabadad waxaa muuqatay lahumaa labadooda usoo muuqatay saw-aatuhumaa ceeb labadoo yacni labadii xunxumaa labadoodii xunxumaa waa cawradoodii ayb wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda ay ku dhejinayaan yani calaa saw-aatihimaa cawradooda dusheeday korkeeda inay ku dhejinayaan bay gudagaleen min waraqi ljannati jannada caleemaheeda darsiga laga qaadanayo meeshanna waxay tahay qofka haddii uu cisyaan la imaado rabbi caasiyo nicmada uu haysto waa laga siibaa waa laga qaadanaa innaga marka waxaa bani yacni waxaana laga rabaa inta aanan ziyaado raadsanin iyo wax naga maqan inta aanan u hanqal taagin shayga aan markaan haysanno horta ilaahay aan uga shukrino macsidana aan ka dayno yaanan macsi u adeegsanin wixii ilaahay ku siiya haddaad ku shukriso macsina aadan u adeegsanin horta middaan aada haysato waa lagu dayna ziyaado waa kuu imaanaya marka laakiin innaga mushkiladeenu maxay tahay waxa naga maqan bis ayaan ka sheekaynaynaa haddaad tiraa war qofka war wabcigan aada ku jirto alxamdulilah dheh ilaahay nicmo badan uu kugu leeyahay caafimaada alla ku siiyey shaqa alla ku siiyey gurigaagii intaad nabad uga baxdaad nabad kusoo laabanaysaa ile dhib kastaaba ha ka jira magaalada haddii la doono laakiin inta aan badbaadaynaa aada u badan soo maha taasoo ma rabta marka in rabbi looga shukriyo subxaanahu wa tacaala laakiin waxaan leenahay maya meeshaan waa meel xun shaqadaani waa nagu xun tahay innaga lafteenna yacni xaaladeenna waa xun tahay berigii horaan iska fiicnaan jirnay war hadda inta aan hayno ma ilaashanaa ma leh shaydaankii waana ilowsiiyey wax naga maqan un baan u hanqal taagaynaa markaasaa maalin walba inta aan haynaa sii baaba-ayso marka maalin walba marka inta aan haysanaa naga baaba-ayso marka aayaddu waxayna tusaaleynaysaa qofku hadduu macsi la yimaado waxa hadda uu haysto waa ka zuulaya inaad wax haysatana markay kaa tagaanaad ogaan doontaa maanta ninka caafimaadka qabo hor ilaahay ka cabso alxamdulilah dheh caafimaada alla ku siiyey maxaan ku haynaa buu ku leeyahay shaqa la-aanaad jirto waa dhibaad jiro maxaan haynaa nabadgeliya male buu ku leeyahay marka uu soo xanuunsado isagoo saas uu sariir koro markaasu wuxuu leeyahay war yaa laytanii haddana marka nicmooyinka aan haynoon aad u tiro badan oonan koobi karin rabbi aan uga shukrino ilaahayna aan ka cabsano marka alla wuxuu leeyahay wacasaa aadamu aadamu ou caasiyey rabbahu rabbigiiba u caasiyey faqawaa waa dhumay oo dariiqii sawaabka ahayuu ka dhumay mas arrinkan waay dariiqa sawaabka muxuu ahaa inuusan geedda cunin waa ka dhumay marka markaa buu geeddii cunay meeshaan marka mas'ala ka imaanayso aadam sida culimadu u badan yihiin waa nebi aadam nebi buu ahaa ee nebigu see cisyaan loogu sheegaa ama dembi loogu sheegaya halkan marka waxay ka baxdiyaan ambiyadu ma dembaabaan iyaga mise mid marka waa laysku waafaqsan yahay ambiyada ilaahay wax ku tacalluqo risaaladii loo soo dhiibay ma ku dembaabayaan yacnii risaalada guta la yidhi inay qariyaan oo ay gudan waayaan oo amarkaas ay qaadan waayaan marnaba ma dhacayso bil itifaaq ilaa ilaahay risaalo umaba soo dhiibeenba hadday risaaladii gudanaynin dunuubta kabaa-irta ah waa weyn iyaguna waa ka nasahan waa ka cismay kaga sugan yihiin oo macsuumiin bay ka yihiin dunuubta yaryar ee saqaa-irta ahna labaa loo kala qaadayaa saqaa-ir muruu-ada iyo akhyaarnimada aan u fiicnayn waxaa ambiyada ilaahay waa ka nasahan yihiin waa ka hufan yihiin oo dembigu haba yaraadee haddana haddii laysdhahayo war ninkaan nin weyn sow maaha wixii laysku dhahaayo ambiyada ilaahay ma sameynayo maxaa soo haray marka dembi sagiira ah ama arrin laga fiicnaa way dhacdaa inay ambiyadu ku dhacaan marka ay ku dhacaanna ma lagu sugo oo markiiba waa laga celiyaayo alla subxaanahu watacaala wuu ka waa ka canaantaa hore waxaan usoo marnay cafa allaahu canka lima adinta lahu yani inaad u idinta waa laga fiicnayo cabasa watawallaa an ja'ahu lacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakaa ilaa akhiri laaya ilaa akhiri yani suuradda ilaa dhowr aayadood ayib kuwayaalkaas marka way dhacdaa in la yidhaha saan maxaad u samayseen oo saan u sameey weyseen ayib sida marka taxriir almas'ala saasaad moodaa inay fiican tahay ayib haddana waxay ka hadlaan dembiga culimada dhahaysa way geli karaan dunuub xataa yacni kabaa-ir ah wa in kaana kabaa-irtaasu xagga yaynan ma gelaysa dabcan dhinaca risaalada fi tabliiqi risaala ma gelaysa dabcan muttafaq waayaan taas dhahnay dunuubtan kale qaar baa waxay leeyihin inta aan nebi laga dhigin ama risaalo aan loo dhiibin waa dhici kartaa inuu ka dhaco walidaalika marka waxay ku xambaarayaan nabiyullaahi muusa ninka markuu dilay iyo waa qabla intaan rasuul laga dhigin ayuu ahaa marka taasoo kale way dhici kartaa bay dhahayaan suuratu shucaraana waa ugu tegaynaa wafacalta faclataka alatii facalta markii uu yihi fircawn nabiy llaahi muusa uu ku yihi wa anta min alkaafiriin qaala facaltuhaa idan wa ana min addaaliin buu yihi marka haddii xataa la yidhaha dunuub waa ka dhici kartaa mana lagu sugaayo naadiran si naadiray uga dhici kartaa xataa haddii la dhaho macnuhu wuxuu noqonayaa waa qabla nubuwa ama bacda nubuwa macsuumiin baa ilaahay ka dhigay dembi kabiiraha ambiyadu ma gelayaan kabaairta macsuum bay ka yihiin saqaa-irtana midda laga yaqyaqsoodo macsuum oo akhyaarta aan laa-iqa u ahayn macsuum bay iyaduna ka iyaguna ay ka yihiin kuwan marka waxaa soo haray khilaaful owlaha iyo sidan waa laga fiicnaa iyo oo kale way ka dhici kartaa haddii ay ka dhacdana ma loo deeyee waa laga markiiba waa laga canaantaa marka nabiyullaahi aadamna naadir bay uga dhacday arrintan markaasuu marka alla sidaabuu u yidhi wacasaa aadamu rabbahu faqawaa waana kasoo laabtay markiiba uma markaa dabadeed ijtabaahu waxaa doortay aadam rabbuhu rabbigii baa doortay fataaba calayhi waa ka towbad aqbalay wahadaa waana hanuuniyey oo towbadiibuu dariiqii towbada ayuu ku hanuuniyey marka nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi aadam ayaa dooday nabigaa noo sheegaya sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa ku sugan aadam iyo waxaa dooday buu yidhi muuse say isu soo gaari karaan ma la dhihi karo barsakay ku doodeen caalamulbarsakay joogaan aadamna waa dhintay muusena waa dhintay barsakay isku arkeen marka caalamulbarsak marka waa isku arki karaan adiga maxaa ka taqaan caalamulbarsak adduunkaanaad joogtaa markii la dhinta kadib dadka waxa xaalkooda uu yahay in waxyi noo sheego unbaan ku garan karnaayo annaga ma naqaano si kale marka mar haddii waxyigu uu noo sheegay waa in la rumaystaa oo aan caqliga loo bandhigin leanna arrinkan waa qeyb markaasaa nabiyullaahi muusa ku yidhi aabbaheen aadam baa tahay mala allaa gacantiisa kugu abuuray malaa'igtiisau kuu sujuudsiiyey jannaduu ku geliyay adaa jannada naga soo saaray oo geedii baad cuntay jannadii baad naga soo bixisay markaasuu aadam isaguna wuxuu yidhi ataluumunii muusow adiga anta kaliimullaahi miduu ilaahay la hadlaa tahay risaalow kuu doortay ma waxaad igu eedeynaysaa buu yidhi dembi ama yani ma waxaad igu eedeynaysaa buu yidhi arrin alla uu qoray intuunan i abuurin ka hor arrin ilaahay qoray intuunan i abuurin ka hor intaas oo sano uu qoray miyaad aniga igu eedeynaysaa buu yidhi markaasaa nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam faxaja aadamu muusaa aadam muuse waa ka xujo badiyey xujada aadamaa helay garta laakiin in la fahmay rabtaa see aadam garta uu ku helayna waxa aadam iyo muuse isku haystaan maxaad u dambaawday ma aha maxaa adduunyo noo keentay wey nacam u fiirsan nacam musiibadan iyo dhibkan iyo adduunyadan iyo qaxarkan maxaad noola noo keentay wey tiibuu marka aadamna yidhi war in adduunyada la yimaado musiibadu waa qorneed ee isagu ma dhihin dembiga inaan galo waa la ii qoray ma dhihin arrintaa waa ka leexday sababta waxay tahay dembiga inkastoo la qoray isaga xataa haddana marmarsiye ma noqonayso intaad dembowdo waa la ii qoray inaad dhahdo oo waxaa la yidhaahdaa alqadaru yuxtaju qadarka waxaa loo xujaystaa lilmasa cala almasaa'ibi masaa'ibta qadarka waa loo xujaystaa laa cala almacaayibi ceebaha maya laakiin oo haddii maalan musiiba a kugu dhacday musiibadan allah noo qadaray war maxaad salaada u tuka la-dahay war maxaad camalkan xunkaa u sameynay maxaad dadka u dilaysaa maxaad wax u xadaysaa baa lagu yidhi ilaaha ii qadaray sax ma aha ilaahay waa kuu qadaray dhinac saxay ka tahay laakiin adiga inaad qadarka ilaahay macsidii u xujaysataa ma lihid marka aadam musiibaduu qadarka u xujaystay ee uma xujaysanin dembiga ayib qisada markaa yacni fahamkeeda dhabtaa sidaas qaala wuxuu yidhi alla ihbitaa dega minha min aljannati jannada ka hoobta oo ka dega jamiican xaalaad tihiin dhammaantiin bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal uu cadow u yahay idinkoo cadow isu ah dega oo dhulkii aada waa meeshii de alla ugu talagalay fa imaa yaatiyannakum hadduu idiin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun hadduu idinkaga yimaado faman qofkii itabaca raaco hudaaya hanuunkayga falaa yadilu ma dhumayo walaa yashqaa mana dhur darsanayo waman qofkii acrada ka jeesto can dikrii aniga dikrigayga ka jeesto xuskayga cibaadadayda ka jeesto fa ina lahu waxaa u sugnaatay oo uu leeyahay maciishatan nolol nolosha oo dankan ciriiri ah wanaxshuru waan kulminaynaa hu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha acmaa indhoole xaal uu yahay isagoo indhoole ah qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigeeyow lima maxaybaad xashartanii iisoo kulmisay ood maxsharkan ii keentay acmaa anigoo indhala walxaal qad kuntu aan ahaa basiiran mid aragti badanoo wax u jeedo anoo ah qaala wuxuu dhahayaa alleh kadaalika sidaadaas oo kale ayaa atadka waxaa kuu timid aayaatunaa aayaadkeennii baa kuu yimaadeen fa nasiita waad ilowday haa aayaadkeennii baad ka tagtay wakadaalika sidaadaas oo kale ayaa alyawma maanta tunsaa lagaaga tegayaa wakadaalika sidaadaas oo kale najzi u abaal marinaynaa man qofkii asrafa xadgudbay walam yu'min aan rumaynin biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisana aan rumaynin walacadaabu alaakhirati aakhirada cadaabkeeda ashaddu darnaan badan wa abqaa haritaan badan oo joogitaan badan marka jannadii baa laga soo dejiyeyoo alla wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi alla ihbitaa dega minha min aljannati jannadii kasoo dega jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin idinka iyo yacni aadam iyo xawaa baa jannadii ku jiray sida muuqatana ibliis hadda waa in lagu daray baad moodaya weliba aayadda suuratulcaraaf baa aada usii tilmaanto qaalaha bituu bay tiri ibliis marka see jannadii ku galay marka qiso marka waxay sheegaan min al israa-iiliyaad ka mida abeeso inuu markaa dhex galay oo uu sidaa ku galay sheekh maxamed alamiini shanqiiti laakiin wuxuu leeyahay waxyaabaha iska israa-iiliyaade waxaa dhici karta buu leeyahay oon baciid ahayn irideeda inuu istaagay meel ou hadduu u dhawaaqo aadam warkiisa uu maqlaayo inuu u istaagay meeshaasna uu ka waswaasiyey ayb idinka dhan dega marka la leeyaho jannada kasoo degana ee aadam iyo xawaa oo jannada kasoo baxayaan iyo ibliis oo jannadii banaankeedii asna kasoo degayo kasoo baxayo ama qaab noocaas oo kale u tawjiihinaya siday ahaataba alla sidan buu yidhi jamiican xaalaatihin dhammaantiin bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal uu cadow u yahay fa imaa yaatiyannakum hadduu idiin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun faman itabaca qofkii raaca hudaaya hanuunkayga falaa yadilu ma dhumaayo walaa yashqaa mana dhur darsanayo oo ayaan darsan maayo waman acrada qofkii ka jeestay ka jeesta can dikrii dikrigayga min idaafati lmasderi ilaa mafcuulihi inuu aniga ixuso qofka ka jeesta way maxaa ilaahay lagu xusaa in la caabudo cibaadadii waa xus alle fa ina lahu kaasi wuxuu leeyahay maciishatan nolol nolosha oo dankan ciriiri ah noloshaan marka waa halkee noloshan ciriiriga waa halkeena saddex qowl meelahaas ama labaa ku jirto ayb ama saddex baa aan dhaho qowl wuxuu leeyahay jahanamo waay jahanamow nolol ciriiri ah ku noolaanaya xasanulbasri baa sidaa ku macneeyey qowlka labaadna waa adduunyada ayb fi dunyaa baa loo jeedaayo noloshiisu ciriiri bay noqonaysaayo adduunyada dhexdeeda xaaraan ayuu ururinayaa maalku hadduu xaaraan noqdo kasabka uu xaaraan noqdana dhib unbuu qofkii ku noqonaya iyo ciriiri qof maal xaaraana haystoon ciriiri ku jirin male xataa haddii uu inta maal aruuriyo aruuriyo dadka ka xado oo uu maal amwaashan caamkaa hadduu xado ee uu magaaladan ka dhiso labaatameeyo dabaq uu magaaladan ka dhiso ciriiri unbuu ku jiraa waa ka cararayaan caafimaadkii waa iska ciriiri buu gelayaa qofkii wuxuu iska noqonayaa qof bannaan joog ah buu iska noqonayaa maxaa marka wixii maalkii uu xaaraanta ku kasbay ma ku raaxaysa karo ilaana meel xun buu ka yimid macna sidaas waay macna sidaana cikrimaa ku macneeyey macnaha saddexaadna waa barzakha waa qabriga macnaha saddexaad markaa waxaa abu saciidin alkhudri ayaa ku macneeyey saxaabigaas haddaan macnaha saddexaad qabanno aayaddu waxay ka mid tahay aayaadka loo daliishado cadaabulqabriga leanna qabrigaa lagu ciriirinaa baa la yidhi qabriga marka lagu ciriirinaa cadaabuu ku jiraa idan qabriga waa laysku cadaabaa ilaahan ka magan galnay ayb godkaas madow ee ciriiriga badan qofkii aan cid u maqan aynan jirin dhib badanuu qabaa laa shaka qofku marka dee inuu alla bariga ku dadaalo iyo alla kaalmaysiga iyo acmaasha saalixaadkaana ilaahay inuu waafajiyo uu ka bariyo uu ku dadaalaa laga rabaa fa ina lahu waxaa u sugnaaday kaa dikrigayga ka jeestay maciishatan nolol nolosha oo dankan ciriiri ciriiri ah wanaxshuruhu waanu soo kulminaynaa ma aan keenaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha acmaa isagoo indhahala laba macnaa ku jiro muxuu ka indhala-yahay xujo qareenna maalinkaa ma haysto u doodo isaguna dee ilaahay waxba kama qarin karo walaa yaktumuuna allaha xadiidahu marka xujadiibuu ka indhala-yahayo meeshaas marka uu tago afka unbuu taagayaa xujo ma keeni karo ayib macna sidaas waayo macnahaasaana ibnu jariir uu doortay macnaha labaadna camal basar indhahaaba eber dam iyadoo abuu imaanayaa la keenaya waxaan ujeedaa dabari labada macnaba waa doortay wuxuu leeyahay xujadiina waa ka indhala-yahay isagoo indhala-na waa la keena oo aan indho qabin wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wabukman wasumman ma'waahum jahannamu kulamaa qabat zidnaahum saciiran soo mahay suurat lisraa ayb labada macno marka waa suuragal qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow lima maxay baad xashartanii waa yidhi baa la dhahayaa leanna waxaan inay dhacayaan baa la ogyahay lima maxay baad xashartanii aada iisoo kulmisay ood isoo ururisay acmaa anigoo indhoole ah walxaal qad kuntu aan ahaa basiiran mid wax arkayaan oo ah qaala wuxuu dhahayaa kadalika sidaadaas oo kale yaa atadka qaala alla wuxuu yidhi kadalika sidaadaas oo kale atadka waxaa kuu timid aayaatunaa aayaadkeenna fa nasiita waad ka tagtay ha aayaadkeenni wakadalika sidaadaas oo kale alyawma maanta tunsaa lagaaga tegayaa wakadalika sidaadaa oo kale najzi u abaalmarinaynaa man qofkii asrafa xadgudbay walam yu'min aan rumaynin biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa aan rumaynin walacadaabu laakhirati tan dambe aakhirada cadaabkeeda ayaa ashaddu darnaan badan wa abqaa baaqi ahaansho badan afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum min alquruuni yamshuuna fii masaakinihim ina fii dalika laaayaatin liulinnuhaa afalam yahdi miyounan ubay u caddaynin qur-aanku lahum iyaga miyaanu u caddaynin qur-aankii kam imisaan ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min alquruuni oo quruun ah yamshuuna xaal ay soconayaan fii masaakinihim iyagoo meelihii ay deganaayeen iyo degmooyinkooda dhex mushaaxayo soconayo ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan la aayaatin baa ku sugan aayado liulinnuhaa caqliga kuwa u saaxiibkaa ugu sugan quraysh marka iyaga maxaa loo cadaabi waaye walowlaa haddii lala yahay kalimatun kelmad kelimadda oo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay iyo wa ajalun waqti haddii lala yahay waqtiga oo musaman la magacaabay oo la yaqaano oo ilaahay agtiisa inay gaaraan uu ka gooyey labadaa haddii lala yahay lakaana wuxuu ahaan lahaa alcadaabu cadaabku lisaaman mid ayaga laasimo oo ku dhego ayuu noqon lahaa laakiin cadaabkii waxaanan ugu soo dadejinin dadkii in xujada lagu oogo waa kelimadda alla saas waay yani inta dhinac walba wax laga tuso loseeta dheereeyo waqtigii alla ugu talagalayna inay gaaraan waayo dadka labadaa haddaysan ahayn cadaabka waaba laazimi lahaaba macna laaya marka sidaas waay ee fasbir nebi maxamedow sabar calaa maa kii korkiisa ku sabar yaquuluuna ay dhahayaan warxumadooda wasabbix ilaahay u tasbiixso bixamdi rabbika multabisan xaal aad ku dheehan tahay bixamdi rabbika rabbiga ammaantiisa adoo ku dheehan qabla duluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor tasbiixso wa qabla guruubihaa dhicitaankeeda ka horna tasbiixso salaaddii subax iyo salaada casir tukow wa min aanaa'i lleyli habeenka saacadihiisa wax ka midana tuko maqribkii iyo cishihii baa soo gelaya fawa min aanaa'i lleyli habeenka saacadihiisa wax ka midana fasabbix ilaahay u tuko u tasbiixso wa atraafa annahaari maalinta labadeeda daraf tasbiixso oo tuko lacallaka waxaad mudan tahay markaa tardaa inaad raalli noqoto ayb marka alla wuxuu leeyahay afalam yahdi miyownan hanuuninin wax u caddaynin afalam yahdidan marka faacilkeeda warar badan baa ku jiro alqur-aan waa laga dhigi karaa lahumna likufaari maka wa ayb kam ahlaknaana marka waa tafsiir yacni ama waa mafcuulu bihi oo markaa ama jumlo markaa inta la yidhaha afalam yahdi ihlaakunaa lahum labadaaba waa bannaan tahay yahdi faacilkeeda in qur-aankii laga dhigo ama in laga dhigo kam ahlaknaada si ay tafsiiriye u noqoto ihlaak in lasoo qadaro oo macnuhu ou noqdo afalam yahdi miyownan hanuuninin ounan u cadday ounan u caddaynin lahum iyaga ounan u caddaynin ihlaakunaa annaga halaagiddeenna miyaynan cashar u noqonaynin oynan wax u caddaynaynin tafsiirkii halaagidaas marka tafsiirkeedii aawey kam imisa yacni badanaa ahlaknaa aan halaagnay qablahum iyaga hortood min alquruuni xaal ay min ahlilquruuni ay yihiin quruuntii hore dadkoodii ay ka mid yihiin aan halaagnay badanaa taasaadna moodaa inay aada u sahlan tahay leanna kamta haddii laga dhigo horta istifhaamiyada sadaarat lkalaam inay yeelato wa khabariye haddii laga dhiga laakiin yahdi faacil qur-aanka in looga dhigo saana lagu wado waa la heli karaa iyadan ayb afalam yahdi miyownan hanuuninin lahum iyaga alqur-aanu miyowsan hanuunineynin kamimisaan ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood min alquruuni quruun ah yamshuuna iyagoo soconaya kufaaru quraysh fii masaakinihim kuwa aan halaagnay degmooyinkooda iyagoo ku soconayo marka sidaa marka waa suuragal waxaa kaloo suuragalaa falam yahdi miyownan hanuuninin ihlaag ounan u caddaynin lahum iyaga ihlaakunaa inaga halaagideenna aan halaagnay ummadihii hore kamimisaan ahlaknaa halaagnay qablahum hortood min alquruuni quruuntii xaal ay ka mid yihiin hore yamshuuna iyagoo soconaya fii masaakinihim degmooyinkoodii iyagoo mushaaxayo aan ku halaagnin marka yamshuuna yacnii quruunta waa laga xaalay karaa oo dadkaasi waxaan halaagnay iyagoo degmooyinkooda dhex socdo ama yamshuuna fii masaakinihim qrwaxaa laga xaalayn karaa lahumta damiirka ku jira macnuhuna marka wuxuu noqonayaa yamshuuna fii masaakinihim quraysh iyagoo markaa yacnii ku soconayo degmooyinkoodii iyagoo ku soconayo miyaan qur-aankaanu uuna wax u caddaynaynin ayb tan horaadsa moodaa inay si uga fududdahay haddii midda dambe lagu wadayana isti'naafaba fiican yamshuuna waxay ku soconayaan fii masaakinihim ay ku soconayaan ina fii dalika kaagaa dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin aayado liuli nuhaa caqliga kuwa saaxiibkaa ugu sugan tahay walowlaa kalimatun haddii lala-yahay kelimada oo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay ama min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay iyo wa ajalun waqti ajalka oo musaman la magacaabay ayb la kaana cadaabku wuxuu ahaan lahaa haddii taa lala-yahay lisaaman mid iyaga laasimaba oon faaruqin kelimadan hadda waxay tahay cadaabka in dib looga dhigo iyaga saasuu alla xukumay ayb oo aan lagu soo dedejinin ayb ee haddaba fasbir sabar nebiyow calaa maa kii korkiisa ku sabar yaquuluuna ay dhahayaan wasabbix nazah oo huf rabbigaa naqsi ka huf bixamdi rabbika multabisan adoo ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa qabla tuluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin rabbigaa u tasbiixso waa salaatu subxi wa qabla guruubihaa intaynan dhicin ka hor waa salaatu alcasri labadaas ninkii ku dadaalana nebigu wuxuu yidhi waxaa lagu mutaysanaa aragtida ilaahay subxaanahu watacaala oo nebigu wuxuu yidhi rabbigiin baad jannada ku arki doontaan ma la idinku ciriirin doono qofkii idinka idinka mida ee awoodo inaan looga adkaanin ha ku dadaalo salaad uu tukado qabla duluuci shamsi wa qabla guruubiha waa fajarka subaxa iyo casriga labadaas salaad haku haddii inaan laga in lagaaga adkaado aadan rabin labadaas salaad ku dadaal aada ugu dadaal adoo salaadaha kalena ku dadaalayo wa min aanaa'i lleyli habeenka saacadihiisa wax kamidana fasabbix rabbigaa u tuko oo tasbiixso wa atraafa nahaari maali maalinta labadeeda darafna tuko marka wamin aanaa'i leyli cishihiba uu noqonayaa maalinta labadeeda darafna duhurkii iyo maqribkii salaadihii dhan marka waa lagu sheegay lacallaka tardaa waxaad mudan tahay inaad raalli noqoto walaa tamudana caynayka oo ridaha allaad ku helaysaa arrintaas walaa tamudana ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maakii intii ka ah ha u taagin matacnaa ay acdaynaa aan siinay bihi maagaba aswaajan asnaaf noocyo noocyada oo minhum iyaga kamida kuwan aan siinay zahrata alxayaati noloshii dhaldhalaalkeedii aanu siinay kuwa kuwaasi addunyaa ee dhoweyd linaftinahum saan u imtixaano fiihi waxa aan ugu raaxaynoon siinay aanu ugu imtixaano warisqu rabbika rabbigaa risqigiisa khayrun khayr badan waa abqaa baaqi ahaansho badan icraab badan baa ku jirto laakiin maka gaari karno waxaan uga gaabsanaynaa tan ilaa marka matacnaa ayaan waxaan tadmiininay acdaynaa marka acdaynaa la tadmiiniyo laba mafcuul bay u baahaneen mafcuulka koowaad waa aswaajan minhum tajaariyi majruurka aswaajantaa laga sifeynaa zahrata alxayaati dunyaana mafcuulkii labaad labaad ayuu noqonayaa acdaada ila laba mafcuul bay qaadanaysee acdaytu zaydan dirhaman oo kaley ahayd waa si dhib yar saas waxaa ka markaa saa markaan ku wadna waa hadda sidaan kusoo waday si kale marka loo dhigana waxay noqon kartaa in la yidhaha walaa tamudana ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maakii intii ka ah ha u taagin matacna aan ugu raaxaynay bihi maagaba ayb aswaajan xaal uu yahay asnaaf minhum iyaga kamida yani matacnaada mafcuul uga dhigo markaa cafwan wuxuu noqonayaa walaa tamudana ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maakii intii ka ha u taagin matacnaa aanu ugu raaxaynay bihi maagaba aswaajan aanu ugu raaxaynay asnaaf asnaafta oo minhum iyaga ka mid ah zahrata alxayaati noloshii xaal uu yahay addunyaa dhaweyd marka zahrata ayaan xaalaynaynaa matacnaana halkeeda mafcuulaan u daynaynaa aswaajanaan mafcuul uga dhigaynaa zahratana marka waa sifaynaynaa oo aswaajanta yani zahrata yani waxaan ku nasbinaynaa zahratada iyada xaala ahaan ayb marka waxay noqonaya walaa tamudana ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maaka intii ka amatacnaa aanu ugu raaxaynay bihi maagaba aswaajan aanu ugu raaxaynay asnaaf oo min asnaafta oo minhum iyaga ka mid ah zahrata alxayaati noloshii xaal uu yahay addunyaa dhaweyd linaftina si aan u imtixaano hum iyaga fiihi kaa aan ugu raaxaynay aanu ugu imtixaano asnaaf ayaanu siinay xaal ay tahay asnaaftaasuna marka addu noloshii dhaweyd dhaldhalaalkeeda sidaana waxaa loo yeelay inaanu imtixaano oon jarribno warisqu rabbika rabbigaa risqigiisa khayrun khayr badan oo abqaa baaqi ahaansho badan wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha marka sabar baa lasoo amray sabarkii marka haddee inuu tukado iyo daaco iyo waxbaa la amray murugtii iyo alla uga qaadayaa marka salaadii iyo daacadaasi daacadiina marka in lala wadaago wehelkiisi ay la wadaagaan marka alla wuxuu leeyay waamur far oo amar ahlaka ehelkaaga bisalaati salaada far wastabir ku sabar calayha salaada korkeeda laa nas'aluka ku weydiin mayno risqan risqi naxnu inagaa narsuquka ku arsuqayno waalcaaqibatu ciribtasan litaqwa liahli taqwaa alla ka cabsiga kuwa u saaxiibka aba ayay usugnaatay marka alla wuxuu leey waamur far ahlaka ehelkaaga qoomkaaga far bisalaati salaada marka salaada meel weyn bay diinka ka joogtaa ehelkaagii salaada far nabiyullaahi ismaaciilna waa lagu ammaano wakaana ya'muru ahlahu bisalaati suuratu maryam aan kusoo marnay marka ehelkii salaada marka de xaaskii in la faro dadkii adiga marka kula xiriiray inaad farto ilmaha yaryarkana salaada in la faro toddoba jir markay yihiin xadiidkii sunanka ku jiray wuxuu ahaa muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin ilmihiina salaada fara iyagoo toddoba jira ah wadribuuhum calayha wahum abnaau cashrin toban markay jiraanna ku canaanta hadday tukan waayaan ayb bani aadamkan in layska daayo la rabo oo mutlaq laga dhigo oo rabbigii abuurtay in laga xoreeyo la rabo waa lagu khasaaraa caqlina ma aha nidaamkan uu galbeedku ku shaqeeyo ama uu ku socdo nidaam caqli galaam waa noqon waaye cunuga ninka ilmahan haddaad ka xoreyso cibaadada rabbigii abuuray ayaan ka xoreynayaa laguma dhibi karo faraha laga qaada haddii la yidhaaho adiga adoo adiga markaasi muqayad makuu noqona adiga adiga muqayad kuu noqon maayo ayb yaan salaad lagu dilin yaan aadaab lagu lagu dilin yaa faraha laga qaado haddii marka adigu shaydaanaad u gargaaraysay laakiin aday kugu soo noqonay cunuga aada dhasheed ku tiir iyo tacab beeshay markuu sideed iyo toban gaaro ama labaatan gaaro uu kaa tago adigiina lagugu xareeyo meel dadka lagu haayo oo meelo dhaykeer iyo lagu geeyo oo wax wax kuu taraa aynan jirin oo noloshu ku dhibto hadda waa ogowada shaydaankii kaalmadaad u kaalmaysay wa cunugaani marka ul yar iyo tar yaad waxaad tiri waa uga naxariisana cibaadada ayaan salaad loo kicinin iyaan kan la yeelin faraha laga qaado adigii marka mutlaqaad ka dhigtay cibaadadii alle inuu mutlaq ka noqdo laga furo adiga daacadaada marka muqayad mau ku noqonayaa abadan maya marka uu daacada rabbi aada ku tarbiyeyso ayuu cunugu adiga xaqaagana uu fahmaa taasna waxay caadi uga caddahay mujtamaca muslimiintan mujtamaca muslimiinta ah ilmaha waa u baari waalidkooda sida qaalibka ah sida qaalibka ah mujtamaca garbigana mujtamaca wuxuu noqday qoyska wax isku hayaa aanu jirin ayuu noqday ilmihii marka waalidkii marka ilmaha culays iyo dhib unbay ku yihiin marka yaan ilmo la dhalin haddaad maqasho ilmihii yaan faa'iido lagu haysanin ilaa hadday faa'iido ku qabi lahaayeen iskama dhaafeen laakiin dadkeenni maxaa looga dhigay ilbaxnimaa loogu suureeyey ilmaha in la yska yareeyo ama ilma yar hal ama laba la dhala ilbaxnimaa looga dhigay laakiin ninkaani inuu hal ama laba dhalo dhib asaga nolosha ka qabsaday ayaa ku kalifay maxaa kala haysta marka dadkeenna yacni ogaan la-aantooda iyo dhoohanaantooda iyo iyo yacni sida wax kasta looga looga gadaayo marka ilmihii in salaada la faro oo rabbigood looga dhigo muqayadiin in rabbi looga dhigo cibaadadiisa waamur far ahlaka ehelkaaga bisalaati salaada far wastabir ku sabar calayhaa salaada korkeeda laa nas'aluka ku su-aali mayno risqan risqi ku weydiin mayno waxba kaama rabno naxnu innagaa narsuquka ku arsuqayna adiga risqigii asbaabteedaad la imaanaya innagana risqiga innagaa bixino waalcaaqibatu ciribtasan litaqwa liahli taqwa ayay u sugnaatay wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa ya'tiinaa hal laa ya'tiinaa mau noola imaado biaayatin aayad daahir oo mucjizo ah mau noola imaado aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay mau noo keeno marka alla waa u jawaabayaayo awalam ta'tihim miyaynan u imaanin bayinatu maa shay acadayntiis iyo xujadiis miyaynan u imaanin fi suxufi ku sugnaa suxuftii aluulaa horreysay aayad cad noo keenay dheheen aaya muqtaraxa oo mucjizo a bay rabaan markaasaa waxaa loogu jawaabay awalam ta'tihim bayinatu maa fi suxufi luulaa bayaanu maa fi suxufi luulaa mucjizada ka weyn waa maxay nebi maka iyaga la noolaa waxna qorin waxna aqrinin haddana kutubtii hore wixii ku yaalla ka warramaya arrintaa miyaynan ku miyaynan ahayn aayad iyo mucjizo baa la leeyahay wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa ya'tiinaa hal laa ya'tiinaa mau noola imaado biaayatin aayad aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay mucjizay rabaan mucjizo sidii qowmu saalix hasha buurta looga soo saa loogaga soo bixiyey marka alla wuxuu yidhi awalam ta'tihim miyaynan u imaanin bayinatu maa yacni shay bayaankiis miyownan u imaanin fi suxufi ku sugnaa suxuftii aluulaa hore wixii suxuftii hore iyo kutubtii hore ku qornaa bayaankoodii miyownan u imaanin oo lagu miyaan lagu dul aqrinaynin mucjizada kaloo ay rabaan waa maxay walow anaa ahlaknaahum bicadaabin min qablihi laqaaluu rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakzaa walow haddii anaa anagu ahlaknaa aanu halaagi lahayn hum iyaga bicadaabin cadaab aanu ku halaagi lahayn cadaabka oo min qablihi min qabli haadaa kan ka hor ayb min qabli irsaali rasuul rasuulka inta aan la dirin ka hor laqaaluu waxay dhihi lahaayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lowlaa arsalta hallaa arsalta maad dirtid ilaynaa annaga xaggeenna rasuulan maad noo soo dirtid maxaa rasuul noogu soo diri weysay fanatabica aan raacnay aayaatika aayaadkaaga min qabli an nadilla intaanan dulloobin wanaksaa aanan hoogin yacnii alla xujaduu noo caddaynaya wuxuu leeyahy dadkaan haddaan cadaab ku halaagi lahayn intaanan rasuul usoo dirin haddii aan halaagi cada aan cadaab ku qaba lahayn waxay dhihi lahayn ilaahu maxaad rasuul noogu soo diri weysay waaba rumay lahayn marmarsiyadaas marka in laga baabi-iyaa rasuul loo soo diray cadaabku marka wuxuu ka dambeeyaa xujada waa mas'ale marka muhiima waciidka iyo axkaamta xujaday ka dambeysaa ayb oo qofkan marka la cadaabayo waa goorma waa marka rasuul loo soo diray xujada ay ku oogantay ayb marka xugun la saarayo oo baadi lagu xukumayo gaalnimo lagu xukumayo bidco lagu xukumayo waa marka isaga intay xujada ku oogantay cinaad iyo madaxtaag uu la yimi ama icraab waxaan hore usoo marnay wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaahay dad baadi ku xukumi maayo ilaa alla uu u caddeeyo dadkaasi waxa ay markaa ka cabsanayaan halkana marka alla wuxuu leeyahay walow haddii anaa anagu ahlaknaahum aanu halaagi lahayn bicadaabin aan ku halaagi lahayn cadaab cadaabka bicadaabin aanu ku halaagi lahayn min qablihi min qabli irsaali rusul rususha inta aan la dirin ka hor min qablihidaa daaya sifa ahaanan uu ka dhigaye waxaa weeyaan min qabli irsaali rusul yani rususha inta aan lasoo dirin ka hor haddaan halaagi lahayn oon cadaab ku halaagi lahayn laqaaluu waxay dhihi lahaayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lowlaa arsalta hallaa arsalta maxaad u diri weysay ilaynaa innaga xaggeenna rasuulan rasuul maxaad noogu soo maa noo soo dirtid ayay dhihi lahaayeen fanatabica raacnee aayaatika aayaadkaagaan raacaynaa min qabli an nadilla intaanan dulloobin wanaqsaa wanaqsaa aanan hoogin qul waxaa tiraa kullun mid kastaa annaga iyo idinkaba mutarabbisun mid suganayow waa isa suganaynaa nin walbaa ka kalow suganayaa fatarabbasuu sugta haddaba fasataclamuuna waad ogaan doontaan man kumau ahaanayaa asxaabu siraati jidkii dadkiisa kumay ahaanayaan asawiyi jidkii asawiyi toosnaa iyo waman axad ihtadaa hanuunay cidda uu noqonayo waad ogaan doontaan qul waxaa tidhaahdaa kullun mid kastaa innaga iyo idinka mutarabbisun mid koranayo suganayo ee fatarabasuu sugta idinka yacni fatarabasuu sugta fasataclamuuna waad ogaan doontaan man kumau ahaanayaa asxaabu siraadi jidka jidkii dadkiisa asawiyi toosnaa yacni jidkii toosnaa dadkiisa waad ogaan doontaan iyo waman qofkii ihtadaa hanuunay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed